toddoba qof oo soomaali ah ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen xeebaha masar xili ay isku dayayeen inay ka tahriibaan magaalada aliskandariya ee waddankani qaar ka mid ah qaraabada dadka geeriyooday ayaa ii sheegay tahriibayaasha soomaalida ah ee ku geeriyooday xeebaha waddankani inay isugu jiraan laba gabdhood iyo shan wiil labada gabdhood iyo saddex ka mid ah wiilasha la aqoonsaday meydadkooda ayaa ka soo jeeda dalka jabuuti halka labada wiil ee kale ay ka soo jeedaan dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland iyo muqdisho soomaalida ehelka la ah dadka dhintay oo gaaray magaalada aliskandariya ayaa sheegay tirada soomaalida ku dhimatay xeebaha magaaladaasi in ay intaasi ka badan tahay balse weli aan la xaqiijin qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegay muhaajiriinta ku geeriyooday xeebaha masar inay kor u dhaafayaan afartan qof kuwaasoo ka soo jeeda dalalka soomaaliya ethoobiya eritereya syriya iyo suudaan maxamed axmed cabdilaahi oo ka mid ah dadka qaraabada la ah dadka ku geeriyooday magaalada eliskandariya ayaan wax ka weydiiyey tirada ilaa iyo hadda soomaalida kaga dhimatay xeebaha masar dadkan la helay waxa ay dhammaayeen ee hadda xaqiiqdooda lahayo toddoba qofood ee soomaaliya saddex waa rag labana waa dumar saddexda ragga ee labada dumarka waa jabuutiyaan iyo laba soomaaliya toddobadaas qof meydkooda waa la hayaa hadda dad ka badan ilaa iyo afartan ilaa iyo konton gaarayana waa la keenay adiga abaara maqribadii markaan kasoo tegayna dadka qaar badana la keenayay xataa laakiin dadku waxay isugu jiraan hajanada tiro badan soomaali ethoobiyan iyo eritreyaan marka baarisa lagu samaynayaa marka la kala saaro ee la kala qaybiyo unbaa wixii kale ee soo baxana aan ogaan doonaa iyo inta kaleeta soomaaliya la helo laakiin hadda soomaalida la hayo ee magaca soomaaliyeed sheegto waa toddobadaas toddobadaa qof unbaa hadda la ciidamada badda ee waddankani ayaa soo badbaadiyey muhaajiriin kor u dhaafaya boqol qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi degtay waa sida ay sheegayaan warbaahinta waddankani sanadkan bartamihiisa ayay ahayd markii ay geeriyoodeen laba qof oo soomaali ah oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha masaarida arrimahan ayaa imaanaya xilli weli muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka afrika iyo carabta ay kusii qulqulayaan xeebaha masar si ay uga baxaan oo ay u gaaraan dalalka reer yuruba xuseen saxnuuni v o a qahira